dad u badan danyar iyo ganacsato yaryar ayaa ku hanti beelay dab ka kacay suuqa weyn ee daraawiishta ee ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyn dadka uu saameynta ku yeeshay dabka ayaa waxaay isugu jiraan ganacsatada iibisa agabka matoorada haweenka shaaha kariya kuwa hilibka gada iyo qaybo kale oo ka tirsan ganacsatada suuqa qaar ka mid a ganacsatada yaryar ee ku hanti waayay dabkan ayaa reer yowbeerlo uga warmay dhibaatada soo gaartay meeshaan oo gubatay waxaa iiga gubtay xaalo khasaaro oo adiga oona badnaynoo xoogoo adiga meel oo badan ah xoogoo khasaaradaasaa iga soo gaartay meel oo ganacsiyo meel shaahay ah marka kuraaso badan iyo bakeeriyaal badan iyo adiga miisas tiro badan aa iga gubta waxaa aniga aan lahayn oo dadka soo qaaday intaa daalisudu daro adiga lacag waxaa waaye adiga laba boqoloo doolar camal wax iiga badbaado hadda aan qaadana xaafaddaas u qaadana ma jirto
waa kana aniga meeshaana muddo dhowr sanno aan ku shaqaysanayey waa kaa sambuuskii xale aan diyaarsaday iyo wixii aan shaqadii aan diyaarsaday waa kaa qalabkaan ku shaqaysanayey khasaar intaana iga soo gaartay muddo dhowr sanno aan ku shaqaysanayna dabkaa meesha ka kaca waa dabkii ugu horreey xale meeshaan ka kaco ma fahanti wax kas loo gubi iyo wax oo markaas oo oo kolgood gubti koleyta wixii ilaahi subxana wa tacaala kala bixi karo marka khasaaradaana xale meeshaa naga soo gaartay goobtan waa goobtii sambuuska aan ku samaynayni iyo burki iyo adiga waxaan ku samaynaa waxyaabaha biibitada biibita la yidhaha meesha maqaayad biibitay ahayd waxaa waa subaxdii marka waaga baryana waxaa waa sambuuskaan kasii samaynaa hadda waa diyaarintii qalabkii aan diyaarintiisii waa kana wallaahi qaymaha niyo adiga adiga qaymaha ilaa iyo waxaan ku maalintii aan ku shaqaysanayni lix boqol aan ku shaqaysanayni shan boqol doolar baa markaas oo qarash aan gelinayni iyo markaas wixii faa'iida markaas oo ilaahay noo saaro wixii ilaahay noo calfaan ka qaadanayni dowladda iyo hay-adaha iyo waa u jeedaan khasaarada maanta aan ku dhex jirno marka alxamdulilah ilaahay kasoo qaadka leh hadday waxna ogol yihiin inay nagu soo caawiyaan walaalow meeshaani khasaare ay ugu gaaray lacag toban kunoo dollar camal waa iga dhimatay meeshaan yahow alaaban gadan jiro ganacsi ayay tili waa tadqiicayso ay tadqiicayso oo indhiina u jeediin wixii matooraha meesha yilin kuwaan bannaankooda yaallo oo wada guban marka ilaahay baa keenay walaalow aniga matooraha igu daray matooro lacagta ganacsiga caadiga kutaanoo ku jirto shan kun oo dollar waa midda guban hadda bannaanka taalo matoorada ayadina shan kale waa gaaraysaa adiga toban kun waa iga dhimata aniga may waxaan ku ganacsanaya in matoorada bas aniga igu jiro horta waxaa waaye qadar ilaahay baa nagu dhacday alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wakhti xaadirka hadda la taagan yahayna ilaa hadda aan dhihi karno qof bini'aadanaa gubayna horta ma jiraan saa ilaahay baa og laakiin hantida meeshaan nooga gubatay hanti qaali ah waxaa ka mid a alaabta sbeer baartiska ayaan gadaayey daraawiishtan caam baan ka ahay gobollada haddii wax layga soo dirsado waan dhiibaayey marka wax alla wixii meesha adiga qarash marka ugu yar tahay toddoba kunoo doolar camal oo dhan tahay meeshaan waa ku gubatay dabkan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkan soo mara beledweyn waxaana xusid mudan in magaalada beledweyn aysan lahayn wax debdemis ah